bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban madaxweyne farmaajo oo kulan ayaa la kulmay eheladii iyo qaraabadii marxuum ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane cali khaliif galaydh taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa tababar u soo xidhay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo magacaabay guddoomiyaasha maxkamadaha facfaanka iyo maxkamadda gobolka mudug ee maamulkaasi galmudug ruushka ayaa doonaya in heshiis uu dhex maro oo xabajoojin ah heshiiskii xabajoojinta ee dhex maray in la sii wadae dalalka azerbaijaan iyo weliba armeniya dowladda maraykanka ayaa sii wadi doonta qorshada hubka looga iibinayo dalkaasi taiwan
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaas waa qodobadii warka ugu door koroona haatan isagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne farmaajo oo kulan oo la kulmay eheladii iyo qaraabadii marxuum cali khaliif galeer ee ra-iisul wasaarihii hore ee dhowaan geeriyooday maxamed xasan cali nathonal ayaa warkan inoo faahfaahinaya
madaxweynaha ayaa la wadaagay qooska iyo qaraabada marxuunka in maamuuska qaran ee dowladda soomaaliya u sameysay allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliif galeer uu ka turjumayo sida shacabka iyo dowladda soomaaliya ay u xasuusan yihiin doorkii uu ka qaatay dowladnimada iyo horumarinta dalka geerida allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliif galeer ma ahan mid keligiina gaar idiin taabatay ee waxay ahayd mid si murugo leh ay wadajir u dareemeen shacabka soomaaliyeed maadaama marxuunka uu dowladnimada kaga tegay raad muuqda dhankooda ehlada iyo qaraabada marxuunka ee kulanka ka qayb qaatay ayaa ugu mahad celiyey madaxda iyo hay-adda dowladda iyo hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya maqaamkii sare ee lagu soo dhoweeyey aaskii qaran ee loo sameeyey allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya marxuun cali khaliif galeer oo dhowaan ku geeriyooday magaalada jigjiga
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka maxamed muuse maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya
munaasabad tababar loogu xiriyey saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga oo ah xarunta taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xiritaanka munaasabadda tababarka waxaa ka qayb galaya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye guud odowaa yuusuf raage taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye guuto cabbaas amiin cali iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tababarka oo ay soo qabanqaabiyeen hoggaanka tababarka iyo wacyigelinta xoogga dalka soomaaliyeed tababarka oo ay saraakiisha ku baranayeen xirfadaha kala duwan ee ciidanka ayaa waxaa bixinayay macallimiin ah ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ah sarreeye guuto odowaa yuusuf raage taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye guuto cabbaas amiin cali ayaa waxa ay shahaadooyin guddoonsiiyeen saraakiishii kaalmaha hore ka galaya tababarka madaxa hoggaanka tababarka iyo wacyigelinta xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare axmed ciise axmed ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey tababarka iyo waxa markaasi uu ku saabsanaa tababarkan aynu maanta soo gebagabeynay waa mid ka mid ah tababaradaasi lagu tayeynayay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana maanta halkan ka qalijebisay tiro saraakiil ah oo darajadooda u dhexayso xidigle ilaa kabtan wuxuu socday muddo lix bilood ah laba weji ayuu ahaa wejigii koowaad oo saddex bilood ku soo dhammaaday saraakiishii wejigaa koowaad imtixaankii aanu ka qaadnay ugu sarraysay ama ugu wanaagsanayd waxaanu ugu soo gebagabaynay muddo shan iyo toban maalmood ah tababar degdeg ah oo intensif ahaa oo wixii kale ee loogu talagalay aanu ugu dhignay annagoo eegaynaa xamilqaadkooda waxaanan odhan karnaa haddii tababarada hanaankaa maanta ay ku socdaan lagu wado la xoojiyo la sii dardargeliyo waxaa la gaari doonaa yoolkii lalahaa ee ahaa kow dib u xoraynta dalka laba tayeynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo la jaanqaadka ciidanka waddamada caalamka gaar ahaan geeska afrika afrika dunida saddexaad iyo waddamada horumaray
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa magacaabay gudoomiyaasha maxkamadaha racfaanka iyo maxkamadda gobolka mudug ee gobolka galguduud axmed cumar muye ayaa warkan sii ambaqaadi doona wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaari ayaa lagu magacaabay gudoomiyaasha maxkamadaha racfaanka iyo maxkamadaha gobolka mudug iyo galguduud iyo ku-xigeenada xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka galmudug xubnaha la magacaabay ayaa kala ah siciid cabdiraxmaan sheekh gudoomiyaha maxkamada racfaanka gobolka galguduud maxamed cabdi kadiye gudoomiyaha maxkamada gobolka galguduud jimcaale cali salaad gudoomiyaha maxkamada racfaanka gobolka mudug cabdirasaaq cali yuusuf gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug cabdulaahi cali cumar ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka galmudug cabdixakiin maxamed xirsi ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha ayaa magacaabay xubnahan kadib markii uu garoosaday baahida degdeg ah ee loo qabo dhisidda hay-ad garsoor ee galmudug islamarkaasna tixgelinaya aqoonta iyo waayo aragnimada xubnahan ay u leeyihiin arrimaha garsoorka
madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid oo safar shaqo ku maraaya magaalada gaalkacyo ayaa dah furay doorashooyinka golaha deegaanka ee magaalada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan ka soo diray magaalada gaalkacyo
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cali daahir ciid oo maalmahanba ku sugnaa magaalada gaalkacyo ayaa dahfuray doorashada xubnaha golaha deegaanka degmada taa oo gelinkii dambe ee shalay si rasmi ah uga bilaabatay magaalada gaalkacyo munaasabadda daafurka doorashada ay goobjoog ka ahaayeen wasiirro ka tirsan galmudug saraakiil ka socota hay-adaha f c a c r d iyo isa oo gacan ka geysanaya dhismaha golaha deegaanka gaalkacyo ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug axmed xasan cali axmed dheere waxa uuna sharaxaad kooban ka bixiyey dadaalka loogu jiro dhismaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo iyo hoggaanka maamulka degmada waxa uuna xusay in maalmaha soo socda lasoo gebagabayn doono magaalada gaalkacyo waxbaan ka bartay waxyaabahan ka bartay waxaa ka mid a waa galmudug oo dhan markii laysku daro waa dadka keliya ee diyaar u ah dowladnimada munaasabadda furitaanka doorashada xubnaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo ayaa sidoo kale waxaa ka hadla wasiirka wasaaradda amniga galmudug oo bogaadiyey hanaanka habsocodka dhismaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo waxauna cusay inay wax weyn ka bedeli doonto xaaladda amniga madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa isna bogaadiyey hanaan socodka dhismaha golaha deegaanka degmada runtii waxaa bayantahay inaan kala soo qaybgalo howl intaas lasoo waray dadaal badan lasoo geliyey in badan laga soo gabadacleeyey balse maanta timid loodankii ugu dambeeyey oo lagu dooranayo xubnaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo gari laba nintanooda hosaysiiso insha allah wiilasheena waxaan rajeynaynaa guud inay si sharaf leh u tartamaan ka dowlad ahaan dowladda galmudug haddaan nahayna si feer ah oo dhexdhexaad ah oo loo siman yahay baan mataqaanaa arrintaan uga qayb qaatanayna ilaahay diinaado waxaa sidoo kale
intaasi kadibna waxaa la guda galay doorashada xubnaha golaha deegaanka degmada iyadoona wax lagu dooranayo cod qarsoodi ah waxaana si rasmi ah loo doortay ilaa iyo labayo toban kursi oo qayb ka ah toddobiyo labaatanka kursi ee xubnaha golaha deegaanka kuwa oo si rasmiya loogu dhawaaqay doorashada kadib wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug axmed xasan cali ayaa gunaanadkii munaasabadda u hambaliyey xubnaha la doortay kuwaas oo ay ku jiraan labada musharax ee u tartamaya duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale iyo cabdifitaax axmed barre cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
bulshada ku dhaqan magaalada burce xarunta gobolka togdheer ayaa dalbaday in cadaalada la horkeeno shaqsi kulfsi iyo dil u geystay allaha u naxariistay ugbaad cali maxamed cali bile ayaa warkan inoo soo diray
magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa waxaa ka dhacay banaanbax ballaaran oo ay dhigayeen haweenka ku dhaqan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer banaanbaxan oo lagaga soo horjeeday allah ha u naxariistay dilkii loo geystay ugbaad cali dhammanloox sidoo kalena ay ku dalbanayeen in cadaaladda la horgeeyo ninkii dilka u geystay allah ha u naxariistay ugbaad cali dhammanloox oo dil ugu geystay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer muse biixi cabdi golayaasha qaranka culimaaudiinta cuqaasha waxaanu ku codsanaynaa in ugbaad ay cadaalad hesho ugbaad inay cadaalad heshaanu dalbanaynaa ugbaad cadaalad ha hesho ugbaad cadaalad ha hesho ugbaad cadaalad ha hesho ugbaad inay cadaalad heshaanu doonaynaa ugbaad horena umuu dhicino somalilan laguma haynin hadda ayaa loo baahan yahay in la qabto maxay eday arrinkaas markaa dawladdu waxaa ka qabato hooyo weliba ilmaheediiba u baqanaysaa meydkii baana dul yaalla annagana waa nala karaya haddaan nalaga qaban somalilan wax ka qabo oo ina bixiyo wax ka qabo aday ku taalla dawladdaan la hadlayna oo annagu qabiilka hadli mayno dawladdaan la hadlayna dawladdu ha qabato lana joojinayo inta meydkaasi yaalla iyo inta ninkaa lugta loogu furay hooyo imaana hooyo weliba inanteediiba u baqanaysaa annagii baa baqanayna annagii annagii annagoo cimrigaa taagan baanu baqanayna wax nalooga qabtaa baan doonaynaa in hablaanu leenahay caar baanu leenahay nin walba caar wuu dhalay waxaanu doonaynaa madaxweynaha iyo dawladda inay wax nooga qabtaa baan doonaynaa madaxweynaha
inantaa ugbaad cali cabdilaahi ee falka foosha xulle lagu sameeyey fal keliya laguma samayn dil laguma samayn laba fal oo fool xul falkii saddexaadna waa halkaa iminka ku jirto ayaanu ka hadlaynaa waxaanu ka codsanaynaa dadka islaamka iyo dowladda somalilan iyo maxay ta wixii diirrahaya ee diirkaasi u damqanaya dadka waxa weeye habluhu waa caar waa hooyo nin aana hooyo dhalin ma jiro nin aan wayna la dhalin ma jiro nin aanana dhalin ma jiro waxaanu ka codsanaynaa dowladda iyo muslimiinta iyo maxay ahaytay culimaadudiinta iyo ciddii wax ka raba iyo cid kastaba waxaanu ka codsanaynaa inantaa in xaquuqdeeda la mariyo in loo qisaaso in loo dilo inaanu ka dambaynin ayaanu ka codsanaynaa allahu akbar allahu akbar ilaw xaqaqa ilaw xaqaqa ilaw xaqaqa ilaw xaqaqa waxaanu ka hadlaynaa inantaa yare ugub ee ninku cunay ee dawladdu aragto ee dil keliya loo geysan ee labada fal ee khaldan lagu sameeyey ayaanu ka hadlaynaa u hadmi mayno qabiil ilaahay dartii baanu u hadlaynaa ilaahay dartii baanu u hadlaynaa ilaahay wuxuu ka soo rogay ee kitaabka ilaahay ku taalla in naloo mariyaanu doonaynaa aad cali cabdulaahi xaaji cilmi dilkaa loo geystay ee faxaawishka ee foosha xulle aan dalka somalilan hare uga dhicin aanaan hare u arag dhagaa iyagu maqal aanaan arag waxa weeye waxaanu nahay haddaanu nahay dumarka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan badiyo berri arrinkaa nagu taageera oo nagu garab gala oo ka soo hadla ayaanu leenahay
maamulka degmada kaaraan ayaa wadaqorishayaal dib loogu dhisayo wadooyinka iyo xarumaha uu ku shaqeeyo maamulkaasi muuse cismaan abtow ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa wado howlo iyo qorshayaal lagu dardargelinayo dib u dhiska wadooyinka dhexmara degmada iyo xarumaha muhiimku ah degmada kaaraan wuxuuna maamulka ugu baaqay shacabka ku nool degmada kaaraan inay ka shaqeeyaan horumarka gudoomiyaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir abshir maxamed maxamuud abshir kaaraan ayaa ka warbixiyey howlaha horumarineed ee ka soconaya degmada insha allah maalinba inaan meel kabnaa rabnaa maalinba inaan meel kabno insha allah idoo wada kabta waa lagu tegaa laakiin maalin lama wada qaban karo in mar walba laf hadday aheedna mar la kabo wada hadday aheed la kabo guri hadduu ahay la kabo dan guud hadday aheed la kabo dowladnimadana saasay ku kamaysaa insha allah waxaan leeyahay bahda deegaankan degan ama reer banaadirba wax walbana waxaa u muhiima in dalkooda burbur gaara waa ogyihiin dalka in la dhiso waayo waa in cashuurta la bixiya dal waxaa dhiso dadkiisi waa in cashuurtii isku keenaan ay cashuurtii si furcadaan u bixiyaan dadka ay cashuurta u dhiibteen ay la xisaabtamaan ay yidhahdaan war cashuurtii waa bixinay xagga noogula qabtay muhiim waxaa marka qofkii cashuurta ka dhuuntay waddan uqurxoon sugi maa waa in cashuurta la bixiyaa daruuri waxaa ahayd dalkan waa burburay soddon iyo kow sanaa muxuu ahaay sheeg falaad lagu waday oo ku burburay oo ku baaba'ayay hadda waxaan rabaa in dib loo dhiso cid walba maantay oo waxgaratane way garan kartaa inuu dalka dib u dhismaayo marka in la isxaqira lama rabo in hoos la fiiriyaan rabnaa oo qof walbana oo waajib isa saaro dalkaasaan dib ugu dhisa lahayn muddooyinkan ayaa maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxa uu waday dadaalo uu ku doonayo inuu wax ugu qabto arrimaha dhinacyada horumarka dib u dhiska wadooyinka iyo xarumaha muhiimku ah degmada
hay-adda unmaasi qaramada midoobe u qaabilsan miinooyinka ayaa sheegtay in ay gacan ka geysatay sidii fatahaadda looga hortegi lahaa in ay galaan garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar unmaas ayaa waxa ay sheegtay in ciidanka amisom ee degan garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar ay ka caawiyeen sidii care loogu celin lahaa daafaha garoonka si aysan biyaha u soo gelin khubarada umaas ayaa qayb ka ah dhismaha difaaca carrada iyo sidoo kale qaalab la sheegay waxyaabaha qarxa inuu ka hortegayo unmaas waxay kaalin ka qaadataa tababarka ciidanka amison iyo booliska soomaaliyeed si ay u burburiyaan miinooyinka argagixisada ay u maleegayaan shacabka soomaaliyeed halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ruushka ayaa doonayaa in heshiiskii dhex maray ee xabajoojintahay azerbaijaan iyo armeniya inuu la sii wado wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushya sergey lafarof ayaa ugu baaqay in labada dal ee dirirta u dhexaysa lakala dhex dhigo heshiis xabadda lagu joojinayo in horey loo sii wado heshiiskaasi xabad joojinta marnabana labada dhinac aanay isku dayin in ay jebiyaan heshiiskaasi iska horumaadka iska horumaadyo kale oo hor leh ayaa habeennimadii xalay ahaa dhex maray labada ciidan ee armeniya azerbaijaan taas oo noqonaysa in labada dhanba ay ku xadgudbeen heshiiskii xabajoojinta iyadoo ay jirto midba midka kale ku eedeynayo inuu jebiyey heshiiska xabajoojinta dagaalka u dhexeeya labada dal ama labada dhinac ee socda wax yar ayaa lagu soo waramayaa in uu geystay khasaare ballaaran oo naf iyo maal isugu jira waxaana ku geeriyooday dad tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo shan boqol oo qof iyo lixdan ka mid ah dadkaasi u geeriyooday ay ahaayeen dad rayid ah dowladda maraykanka oo sii wadaa qorshihii hubka ay kaga iibinaysay dalka ama wadanka taiwan aqalka cad ee dalka maraykanka waxa uu wadaa qorshihii saddexaad ee hub iibinta ay ku doonayeen inay ka iibiso wadankaasi taiwan waxaana loo diray xildhibaano aqalka koongareska warqad lagu ogeysiinayo arinta ku saabsan hubka laga iibinayo wadanka taiwan taasina waxay tahay mid shiinuhu uu aada uga soo horjeedo saasina waxaa wakaalada wararka reuters u sheegay dad aada ugu dhowdhow xafiiska arrimaha dibadda ee dalka maraykanka tallaabadani waxa ay tahay mid uusan raalli ka ahayn shiinaha oo rumaysan yahay in taiwan uu yahay gobol ka mid ah dhulweynaha shiinaha wakaalada wararka ee reuters ayaa sheegtay in bisha sebtembar ee ina dhaaftay in toddoba nooc oo hub ah oo maraykanka lagu farsameeyo la geeyey dalkaasi taiwan mucaaradka dalka guine ayaa cambaariyey dilkii loo geystay sagaashan qof oo rayid ah xilli ay socdeen mudaaharadyo looga soo horjeeday madaxweynaha dalkaasi mucaaradka dalka guine ayaa sheegay in ciidamada booliiska ee dalka guine ay togasho ku jilaan in ka badan sagaashan qof xilli ay dadkaasi dhigayeen dibadbaxyo looga soo horjeedo siyaasadda madaxweynaha dalka guine alfa kone oo doonaya in mar saddexaad loo doorto inuu madaxweyne ka noqdo wadanka guine alfa kone waa madaxweynaha wadanka guine oo siddeetan iyo labada jira ayaa wuxuu doonayaa inuu ka qayb galo doorashooyinka madaxtinimada ee ka dhici doona dalka guine bisha aynu ku jirno ee oktoobar siddeed iyo tobankeena waana markii saddexaad ee kone uu doonayo in la doorto madaxtinimada isaga oo isbedel ku sameeyey dastuurkii dalka guine bishii maarta ee ina soo dhaaftay taas oo saamaxaysa in mar saddexaad uu u tartamo xilka madaxweynenimada taasoo aada uga soo horjeeda ama ay uga soo horjeedaan qolooyinka mucaaradka war wixii dalkii dibadaba naga soo gaaray oo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda dhegeystayaashaanu jecelnahayow waa naga intaa